xiisahana waxaa loogu talagalay studio hawaii oo ku yaalla cariga ingiriiska waa duubistii fasalleere iyo codkii xaawo axmed hilowle oo loo yaqaano xaawa kiin
Oh, below.